أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أma bعd waxaan soo haynay tafsiru suurati kaafir casharkeenna caawo wuxuu ka bilaabmayaa aayadda labaatan iyo saddexaad ee suuradda ka mid ah ee halkan allah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu ka gelayaa qisadii nebiyullaahi muusa ee iyo fircawn dhex martay qur-aankana meelo badan ayay ugu soo noqnoqotay halkanna waxay gogoldhig u tahay sabarsiin nebiga sal l slama la sabarsiinayo iyo mu'miniinta isla markaana nasriga inay iyagu helayaan yacni la tusayo jabaruudka iyo duqyaanka iyo xadgudubka qofka uu sameeyana si kasta oo uu asbaabihii iyo awooddii uu u haysto ee uu wax ku dirqinayay in ilaahay subxaanahu wa tacaala kaasi garabkiisa uunan ku jirin yacni wixiisuna ay u dambeynayaan khasaaro iyo baaba macaanidaas baa marka yacni halkan laga tusaaleynayaa iyo qofka mowqifka wanaagsan ee yacni towxiidka uu ku jiro ee uu qofku qaato in ay markaa waqti waqtigii munaasabka u ahaa uu qaato inuu yahay wax aad iyo aada muhim u ah marka allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe arsalnaa muusaa muusaan dirnay biaayaatinaa aayaadkeennii baanu la dirnay iyo wa sultaanin xujo ayaan la dirnay xujada oo mubiinin cad ilaa fircawna fircawn intii ka ah ayaanu u dirnay iyo wahaamaana iyo haamaan iyo wa qaaruuna iyo qaaruun saddexdooda gaar loo sheegay faqaaluu waxay yidhaahdeen huwa muuse saaxirun weeyaan saaxir saaxirka oo kadaabun been badana ah falamaa markii jaa-ahum uu u yimid bilxaqi xaqi markuu ula yimid nabiyullaahi muusa min cindinaa innaga agteenna xaal uu ka ahaaday xaqaasi qaaluu waxay yidhaahdeen iqtuluu dila abnaa'a aladiina kuwii wiilashooda dila aamanuu rumeeyey macahu muuse maciisa wastaxyuu iskaga taga oo baaqi yeela nisaa'ahum haweenkooda wamaa kaydulkaafiriina gaalada xeeladooda iyo shirqoolkoodu ma ahaanin ilaa fii dalaalin baadi dhexdeed maahane wax kale ma ahaanin marka nabiyullaahi muusa iyo dacwadiisii iyo sidii markaa ay ku qaabileen qoladii fircawn iyou rabbi marka ka bilaabay iyo inuu xujo cadcad ula yimid walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe arsalnaa muusaa muusaan dirnay biaayaatinaa baan la dirnay aayadahaasi marka waa towreed wa suldaaninna waan la dirnay xujo wax mucjizo oo ahoo fircawn markaa qahro oo yacnii ka guulaysto ayaanu la dirnay xujada oo mubiinin cad ilaa fircawna fircawn intii ka ah baanu u dirnay iyo wahaamaana iyo haamaan iyo wa qaaruuna haamaan marka wasiirkiisiibuu ahaa qaaruunna ninkii maalka faraha badnaay suuratu lqasas qisadiisa aanu kusoo marnay waay faqaaluu waxay yidhaahdeen saddexdoodii marka inay xaqa caburiyaan oo ay towxiidka nebiyullaahi muusa uu tusaaleynayo inay yacni sacabkooda saaraan bay isku dayeen oo waxay yidhaahdeen faqaaluu waxay yidhaahdeen huwa muuse saaxirun weeyaan saaxir mid wax sixro waaye kadaabun oo been badana ah marka risaaladanna been buu ka sheegayaa mucjisadan oo watana waa iska sixir yacni mucjisadiina sixir bay ku muqaabaleeyeen risaaladii iyo xag allaa la iga soo dirayna waxay uga hortageen waaba beenlow labadaa arrin marka halkaa labadaa meel bay ku kala wajahan yihiin falamaa markii jaa-a muuse uu ula yimid hum iyaga bilxaqi markuu ula yimid xaqii caddaa ee aan marnaba yacni diidmo aan la diidi karin maxaa yeele culimada waxay yidhaahdaan kufriga juxuudka daa-im ma sii noqdo ama kufru takdiibka ayaan ujeedaa kufru takdiibku daa-im ma sii noqonayo waayo nebi in la la yidhaahdo been buu sheegayaa ee ma toosnaan karto leanna nebi iyo beenlow waa la kala garan karaa maalin walba waxibaa u imaanayo maalin walba xaq baa imaanayo mucjizaa la siinayaa waa la ayidayaa nebi in markaa yacni been baad sheegaysaa la yidhaahdo wax sii socon kara ma aha oo marka ay beenlow yidhaahdaan wax un runtiisa caddeeyo ayaa qofku uu arki karaa marka kufru takdiibku wuxuu isku bedelaa kufru juxuud iyo cinaad ayuu isku rogaa waa ilaa ambiyada ilaahay wuxuu siiyey baa run ugu filan saas darteed alimaam ibnu lqayim madaariju saalikiinka sidaas uu leeyahay aayadahanna waa ka muuqanayaa macnahaas oo falamaa jaa-ahum bilxaqi shaygii caddaa oo aan la beenin karin markii uu ula yimid min cindinaa innaga agteenna xaal uu ka ahaaday waa xaalayn kartaa ama min cindinaa innaga agteenna xaggeeda uu ugala yimid qaaluu waxay yidhaahdeen uqtuluu dila abnaa'a aladiina kuwii wiilashooda dila aamanuu rumeeyey macahu maca muusa halkan marka ishkaal baa ku jiro ishkaalku wuxuu yahay waxaa la dhihi karaa ee fircown inta uuna nebi muuse dhalanin buuba dili jiray soo maaha wiilasha naagahana uu day jiray oo fii suurati albaqara iyo fii suurati alacraaf iyo aan kusoo marnay yuqatiluuna abna'akum wayastaxyuuna nisaa'akum iyo waid najaynaakum min ali fircawna yasuumuunakum suu'a alcadaabi oo nebiyullaahi muusaaba wuxuu dhashay waqtigii wiilasha la layn jiray ee markaanna maxay tahay marka amarkan laba tafsiiraa ku jirta marka mid qataado ayaa wato oo wuxuu leeyahay amarkaani amar kala waayo nacam isagoo sidii samayn jiray amarkii hore uu jiro ayaa haddana amarkan labaad uu soo rogay amarkan labaad marka waa markii risaaladii nebi muuse ayuu amarkan labaad uu markaa uu markaa dhacayaa macna marka in sidaa marka loo macneeyo ayb macnaha kalena oo markaa ay tahay ay aciiduu calayhim lqatla dilka kusoo celiya waay awal waa leyn jiray markii nabiyullaahi muusa korintiisii ou galay waa iska dhaafay muddou ka maqnaa risaaladii markay timid buu kusoo celiyey marka cabdullaahi binu cabaas wuxuu yidhi aciiduu calayhim lqatla dilka kusoo celiya korkooda kaladii qiila sidii markii yacnii loo yidhi ina hada amrun aakharu waxaa kaloo la yidhi arrinka amarkan amar kala waaye oo uu soo rogay tafsiirka marka ibnu cabaas iyo ayaa wataan qataada isaga mid kaa lamida buu wataayo wuxuu leeyahay amarkii hore waa joojiyey markuu iska joojiyey ayuu haddana dib kasoo bilaabay sidaasaa marka ishkaalkani uu ku baxaya ayb qaaluu waxay yidhaahdeen uqtuluu laaya oo dila abnaa'a aladiina kuwii wiilashoodii laaya aamanuu rumeeyey macahu maca muusa muuse maciisa waa amar labaad marka oo lasoo celinayo wastaxyuu baaqi yeela oo iskaga taga nisaa'ahum haweenkooda wamaa kaydulkaafiriina gaalada hagartooda iyo shirqoolkoodu ma ahan ilaa fii dalaalin baadi maahane wax kale ma aha ibnu jariir wuxuu yidhi wama xtiyaalu ahli lkufri liahli liimaani shirqoolka ay ahlu kufriga ahlu iimaanka ay shirqoolayaan ma aha ilaa fii jawrin waa qalloocasho can sabiili lxaqi laga qalloocdo weeyaan iyo markaa wasadun can qasdi lmaxajati iyo leexasho laga leexdo maxajadii iyo dariiqii toosnaa laga leexdo un weeyaan wax kale ma aha waqaala fircawnu daruunii aqtul muusa walyadcu rabbah wa qaala wuxuu yidhi fircawnu fircawn waxa uu yidhi daruunii iga taga aqtul dile yacnii aan dile muusaa muuse aan dile iska kaydaaya walyadcu ha tuugo rabbahu rabbigii ha barye innii aniga akhaafu waxaan ka cabsanayaa an yubadila inuu bedelo oo dooriyo diinakum idinka diinkiinni inuu dooriyo ayaan ka baqayaa ow amase an yudhira inuu muujiyo fil ardi dhulka korkiisa inuu ka muujiyo alfasaada fasaad iyo hallayn in dhulkii markaa uu halleeyo fasaad uu ka muujiyaan ka cabsanayaaye waa marka shirqool kale iyo hagarsi kale waaye oo fircawn uu sameynayo wa qaala wuxuu yidhi fircawnu fircawn daruunii iga taga jumladan marka daruunii waxay tusaysaa inay jireen dad isaga markaa yacnii fircawn ka celinayay nebiyullaahi muusa meeshaas marka ibnu catiya tafsiirkiisa almuxarar lwajiizka wuxuu yidhi meesha waxaa ka muuqdo in fircawn mulkigiisii zaczaca inuu ku dhacay oo uu markaa yacnii xukunkii inuu baaba-ayo calaamadaheedii baa meeshaas kasoo muuqday siday uga muuqdeenna waxa ay tahay in la helay dad dhahayo war hadilin muuse iska daa saa darteed buu isagu u leeyahay daruunii aqtul muusa idaaya waa dilayaa muuse dadka jabaruudka iyo duqyaanka iyo ku xadgudbay oo jabbaariinta ahna laguma yaqaano inay yidhaahdaan war halay daayo qofkaanaan dilayahay taladiisu intuu iska rakibto ayay laayaan dadka mar haddii hadda taladu ay joogto war idhaafa waa dilayaaye meeshaas marka mulkigiisii dacfi inuu ku dhacay ayaa laga fahmaa buu yidhi ibnu catiya tafsiirkiisa almuxararu lwajiiska ayb meel kalena waa laga fahmayaayo inii akhaafu an yubadila diinakumta lafteeda ow an yudhira fi lardi lfasaadna cabsi inay fircawn lasoo gudboonaatay baa ka muuqanaysa meesha marka ayb oo shirqoolkiisii baadi inuu yahayba waaba kan aayadan baaba lafteeda tilmaamayso wa qaala fircawnu fircawn waxa uu yidhi daruunii iga taga oo iska kaydaaya aqtul marka aqtul waxaa weeyaan majzuumun bialab amarkaas ayuu jawaab u yahay waa jawaabu lmri aqtul dilee muusa muuse dilee walyadcu ha u yeero rabbahu rabbigii ha u yeeree oo rabbigii markaa yacnii ha u yeero oo rabbigii ha baryo innii aniga akhaafu waxaan ka cabsanayaa an yubadila inuu dooriyo diinakum idinka diinkiina diinakum laba tafsiir baa ku jirto ma'huura mid wuxuu leeyahay diinakum bimacnaa diintiiba inuu idinka bedelo oo hanaankii aada ku socoteen oo inay isaga fircawn ay rabbi ka dhiganayeen oo ana rabbukum laclaa buu yidhiye diintii aada taqaaneen inuu idinka dooriyo buu rabaa midda labaadna macnaha labaad wuxuu yahay diinakum ay suldaanakum in lagu fasiro carabtuna marka addiin bimacnaa suldaan waa yidhaahdaanoo mucalaqaadka qaarkood ama ashcaartooda waa ku jiraan marka an yubadila diinakum ay suldaanakum haddii lagu fasiro macnuhu wuxuu noqonayaa xukunkiinii aada haysateen buu bedelayaa haddii marka xukunkii uu bedelo uu dooriyana waa la idin yaabaa waayo marka ayb macnaha marka diinakum suldaanakum haddii laga macneeyo saasuu noqona diinakum haddii diintii laga macneeyana dee diinkii aada taqaaneen buu idinka doorinayaa sidaasaan ka baqayaa buu leeyahay ow an yudhira quraa'du waxay u badan yihiin wa an yudhira xafs can caasim ayaa isaga wuxuu aqriyey ow an yudhira owdii marka waxay iska noqonaysaa marka waxaan idinkaga cabsanayaa inuu diinkiinii bedelo ama uu dhulkii fasaad ka keeno inta mulkigiinii baaba-o kadib marka dil iyo fasaad iyo barwaaqadii aada haysateen iyo wixii dowladnimadii aada ku jirteen in fasaad idinkaga dambeeyo oo idinkaga dabamaro sidaasaan ka baqayaa marka labadooda mid buu markaa sheegayaa wa an yudhira marka la yidhaahdana labadiioo jamacsan waayo marka oo wada joogo oo markaa uu leeyahay diintii inuu idinka bedelo hadduu diintii idinka bedelo sidaa uu ku guulaystana ee dhulkii marka fasaad baa imaanayo towxiidka uu sheegayo ayaa dhulkii markaa yacnii ku camirmayo ile towxiidkiibuu isaga fasaad u haystaayo ayb ow amase an yudhira inuu muujiyo ayaan ka cabsanayaa fil ardi dhulka korkiisa alfasaada inuu ka muujiyo ayb wadalika bitahaaruji aladii yadhabu macahu almnu in markaa la ysku boodo inta mulkigii meesha ka baxo la isku boodo dabadeedna amnigii ou meesha ka baxo watatacadala almasaaricu baarihiina ay baaba-aan oo laga tago la dayaco iyo makaasibtii dadkuna ay markaa halaagsamaan oo ay dayacmaan macnahaasna marka abuuxayaan macno sidaasa buu sheegayaa sidaa buu marka fircown uu yidhi waxaa marka la yaab leh isagii marka fasaadkiina towxiidkuu ku sheegayaa isaga midda oo watana waa la toosan tahay mar walbaa marka inaan lagu sirmin waayo dadka hadallada ay sheegaan qofka hadalka uu sheegayo xaqiiqdiisa waa in sharciga lagu feeriyo oo ilaa haddaad iskaga qaldanto qof hadalkii iyo halku dhig ou samaystay haddaad iskaga qanacdo meeshaa waxaa ka imaanaya marka inaad adiga laftaadaba ku lunto ayb wa qaala muusaa muuse wuxuu yidhi innii aniga cudtu waxaan magan galay birabbii rabbigay baan magan galay iyo wa rabbikum idinka rabbigiin ayaan magan galay min kulli mutakabbirin mid walba oo isla weyn cani ilxaqi xaqa ka santaago ayaan ka magan galay laa kaas oo mutakabirka oo laa yu-minu aan rumaynaynin biyowmi lxisaabi xisaabinta maalinkeeda aan rumaynaynin markaa nabiyullaahi muusa de ilaahay buu ka hoos galay marka wax walbo ama dhib walbo oo dadkan jabbaariinta ka imaanaya ama qofka lasoo gudboonaanayo inuu ku qaabilo aliltijaau ila allah inuu ilaahay cuskado hadduu ilaahay cuskado isaga unbaa guuleysanayo qofka wa qaala muusaa nabiyullaahi muusaa wuxuu yidhi markuu fircoon qatliga uu ugu goodiyey innii aniga cudtu waan magan galay birabbii rabbigay ayaan magan galay oon hoos galay wa rabbikum iyo rabbigiin idinka min kulli mutakabbirin mid walba oo santaago oo xaqa ka santaago dhammaantii ayaan ka magan galay laa yu-minu kaasoo aan rumaynaynin biyowmi lxisaabi intaa markii ay joogto ayaa waxaa kusoo baxay marka nin mu'min ahaa oo iimaankiisa qarsanayo mu'minu aali fircawn qisadan soo socoto dhowrka aayadood ee iman doono ninkaa mu'minu aali fircawn ayay ka waramaysaa ee suuraddana waaba loogu magac darayoo suuratu xamiim almu'min ayaa la yidhaahdaa meeshaana marka qisadaasna macaani badan baa markaa laga arkayaa oo ku jiro macaanidana waxaa ka mida mowqifka ninkaa uu maalinkaas qaatay iyo hadalkii uu ku hadlay ee wanaagsanaa ayaa ilaahay dikrigiisa uu ku waariyey adduunyada dhexdeeda oo ilaahay baa ku hadlay oo qiso ahaan uga sheekeeyey isagii baa marka qur-aankii baa lagu soo qaatay qofka marka hadduu towxiidka garab istaago dikrigiisa waa waarayaa sida ilaahayba ugu yidhi warafacnaa laka dikrak nabigiisa uu saa ugu yidhi dikrigaaga koraan u qaadnay qof allaale qofkii marka sunnada nebiga iyo towxiidka u gargaaro isagana ilaahay dikri fiican iyo sheeg fiican ayuu alla ka reebayaa ta labaadee ku jirtaa waxa ay ta xikmadda uu ninkan ku qaabilay nabiyullaahi yacni firco waxaan ujeedaa fircown uu ku qaabilay oo kula hadlay isagoo sadwadiisa iyo ciqaabkiisa iska ilaalinayo xaqiina aan ka tegaynin sida xikmadda badanoo uu u hadlayna cibro ayaa iyada lafteeda ku sugan oo qisadan yacni kaga sugan nusxigiisa iyo sida uu dadka daacad ugu yahayna iyada lafteeda marka yacni oo qoomkiisa uu daacadda ugu yahayna macno weyn ayaa kaga sugan ayb dhinac walba buu marka uga soo maray wa qaala rajulun wa qaala wuxuu yidhi rajulun nin ninka oo mu'minun mu'min ah ku rumeeyey ah ninka oo min aali fircawna fircawn aalkiisii ka mid ah ninkaa oo yaktumu qarinayay iimaanahu iimaankiisii qarinayay wuxuu yidhi maquulu qowlkii marka waa kan ataqtuluuna miyaad dilaysaan ma dilaysaan rajulan nin miyaad dilaysaan an yaquula liajli an yaquula ama lian yaquula inuu yiraahday inuu dhahayo darteed miyaad ku dilaysaan rabbi aniga rabbigay allaahu waa macbuudka xaqa lagu caabudayo kan aniga i abuuray ayaa macbuudka dhabta ah ah walxaal qad jaa-akumna uu idinla yimid bilbayinaati xujooyin cadcadna uu idinla yimid min rabbikum xagga rabbigiin uu idinkaga keenay idinkaga yani idinkala yimid wain yaku haddii uu ahaado huwa isagu kaadiban beenaale haddii uu beenaale uu ahaado facalayhi isaga korkiisa kadibuhu fakadibuhu isaga beentiisa calayhi bay ahaata korkiisa ama fawabaalu kadibihi beentiisa baaskeeda calayhi isaga dushiisa ayay ahaanaysaayo laa tadurukum idin dhibi mayso idinka wain yaku hadduu ahaado huwa isagu saadiqan mid run sheegayo yusibkum idin asiibee marka idinku dhacdee bacduladii kii qaarkii idin asiibee yacidukum ou yaboohay idin yaboohaye idinka waxa uu idin yaboohaya wax kamida idinku dhacee in allaha alle laa yahdii ma hanuuninayo man axad huwa isaguba musrifun mid xadgudbaaya ah kadaabun been badana ah ayb marka alla ninkan mu'minu aali fircawn isaga iyou ahaa reer bani israa'iil miyou ka tirsanaa mise wuxuu ahaa qoladan oo fircown qoladiisuu ka dhashay oo qibdi miyou ahaa haddii la yiraahdo qibdi buu ahaa oo fircown qoladiisuu ahaa marka la yiraahdo wax taqdiim iyo ta'khiira aayadda kuma jiro markaana marka waxay noqonaysaa min aali fircawnana ninkaa laga sifeynaa saas waa si si kalena waxa ay tahay in la yiraahdo waa reer bani israa'iil buu ahaa haddii reer bani israa'iil buu ahaa la yiraahdo taqdiim iyo taakhiir baa ku jirayo min aali fircawna waxaa lagu tacallujinayaa yaktumu iimaanahu yacnii iimaankiisiibuu reer fircown ka qarinayay waaye markaas ayb haddaan dhahno ninku israa'iili buu ahaa laakiin tafaasiirtu waxay u badan yihiin nin min yacni qoladaa qibdiyiinta ka mid ahaa waayo nin reer bani israa'iila maba dhihi karinba hadalkan awood uu ku yiraahdo ma uunan qabin calaa dalika marka waxay u badinayaan mufasiriintu inuu ninkan qibdi uu ahaa min aali fircawnadana rajulka yaa laga sifeynayaa waxba markaa yaktumuda lagu tacallujin maayo iimaankiisuu ka qarinayay reer fircown la dhihi maayo wa qaala rajulun sidaa marka loo badan yahan ku soconaynaa wa qaala rajulun nin waxa uu yidhi ninka oo mu'minun mu'min oo ku rumeeyey ah oo alla rumeeyey ninka oo min aali fircawna reer fircawn ka ahaaday oo ka mid ah ninka oo yaktumu qarinayay iimaanahu iimaankiisa qarinayay hadduu iimaankiisii qarinayay hadalkan dambe sow inuu mu'min yahay ma laga fahmayo laba macnoba waa ku jirtaa yaktumu iimaanahu markii horeu qarinayo waa suuragal waxaa kaloo yacni kasii fiicanba hadda lafteeda khitaabkiisaan lafteeda iimaankiisa waa qarina oo khitaabka aayaadka lafteeda waxaa laga helayaa inuu xeeladaysanayo oo u markaa yacni weli ou isqarinayo hadalkaana marka siyaaqaana ka garan doonaa ninkaa waxa uu yidhi ataqtuluuna miyaad dilaysaan istifhaam inkaari ah waa waa ku inkirayaa marka istifhaam oo inkaari ah ataqtuluuna ma dilaysaan rajulan nin miyaad dilaysaan fiiri marka rasuul iyo nebi midna ma dhihin isaga rajulan buu yidhi nabiyullaahi muusa buu rajulow ka tilmaamay sababtoo waa isqarina wuu isqarinayaa wuu xeeladaysanaa marka ataqtuluuna miyaad dilaysaan rajulan nin miyaad dilaysaan an yaquula liajli an yaquula inuu dhahayo darteed miyaad u dilaysaan rabbii aniga allihii kii axad kii i abuuray oo igu tasarufayo ilahaa allaahu weeyaan waa macbuudka dhabta ah kaasa ah inuu ereygaa yidhi keliya miyaa ku dilaysaan allihii i abuuray baa aniga macbuud iyo ah aan caabudayaa miyaa ku dilaysaan waqad jaa-akum walxaal qad jaa-akum uu idinla yimid isagoo weliba markaa idinla yimid bilbayinaati xujooyin cadcad idinla yimid isagoo xujooyin cadcad idinla yimid ayb min rabbikum xagga rabbigiin uu idinkala yimid weliba marka yacni waxbuu sheegayayo daliil iyo adilo iyo xujo ayuu la imanayaa ayb wain yaku kaadiban facalayhi kadibuhu marka in nebi nebi inuunan been sheegaynin waa la ogyahay isaga laftiisana waa ogyahay oo ilaa mu'min lamaba dhaheen haddii uunan sidaa ogeyni laakiin macnaha dooda sidaan oo kale waxaa lagu magacaabaa cilmulbayaanka istidraaju lmukhaata baa la yihaaha ninka lala hadlayo ayaa lasoo ayaa lasoo daadejinayaa meel adag uu taagan yaha la rabaa inuu kasoo dego xujaa la rabaa in lagu oogo nooc marka waxaa lagula hadlayaa insaaf oo kale waxaa la leeyahay marka war adiga axad miyaad dilaysaa ma waxaa ku dilaysaa rabbi allah inuu yidhi keliya xujo caduu la yimid hadduu been sheegayo lacalla maba sheegayo been haddii uu been sheegayo isagay u taallaa adiga ku dhibi mayso laakiin hadduu run sheegayo waxaan uu sheegayo adiga waa kugu dhacayaan isagiibuu marka istidraaj uu ku samaynayaayo istidraaju lmukhaatab ayaa la yidhaha noocan oo kale liannahu araada alintisaara limuusa wuxuu rabaa inuu muuse gar siiyo laakiin waa kala duwan tahay in la yidhaha asaa kaa gar leh iyo in qaabkan wax loogu sheegaa kala duwan mararka qaar marka daacigu inuu usluubkan oo kale isticmaalo waa leeyahay hadda ka horna meel waa kusoo marnay tafsiirka ayb oo qofkii marka kolka uu hadlayo ama uu yacni xujo dad ku oogayo mararka qaar qofka adiga waxaad aaminsan tahay kulama aaminsana adoon marka waxa aa aaminsan tahayna inkirin haddana inaad yacni kula hadasho hadal markaa yacni isaga saameyn ku reebayo xujada ku oogayo waa ku jirtaa meesha wain yaku haddii uu ahaado kaadiban beenaale hadii wain yaku haddii uu ahaado huwa isagu kaadiban mid beenaale ah haddii uu ahaado fa calayhi fa kadibuhu beentiisa calayhi isaga korkiisay ahaatay yacni fa wabaalu kadibihi calayhi beentiisa baaskeeda isaga unbay dushiisa ahaanaysaa oo adiga waxba kaa dhibi maayo wain yaku haddii uu ahaado huwa isagu saadiqan mid run sheegaya haddii uu yahay oo xaalkiisu uu sidaa ahaado yusibkum idinku dhace idin asiibee bacduladii kii qaarkiis yacidukum ou idiin yaboohaye waxa uu idiin yaboohayo u idiin ballan qaadaya wax ka mida inay idinku dhacaan meeshaana marka lafteeda waxaa ka muuqdo insaafkii bacdu ladii yacidukum ayuu leeyahay marka halkan marka ishkaal baa imaanaya waxay tahay nebigu hadduu run sheegayo wax allaale wixii uu yaboohay oo dhan waa imaanayaan soo maaha ee muxuu u leeyahay marka yacidu wain yakun saadiqan yusibkum bacdu ladii yacidukum ballanqaadkiisii wax kamida imaanayo maxay tahay marka ballanqaadka uu nebi ballan qaado kulligiis waa imaanayaa taas iyadoo markaa la ogyahay macnaha marka waxaa la yidhi hada min baabi ilzaami اlxujati biaysari ma fi lmri waa dariiqo kale waayo xujadii baa lagu laaziminayaa waxaana loogu laaziminayaa shayga ugu fudud ugu yar mararka qaar dadka markay doodayaan waxay dhahaan soomaa war ugu yaraan arrintan sidaas saasaa kugu dhacayso ugu yaraan macnaha marka lagama wado wax ka badan kuguma dhacayaan lagama wadan markay ugu yar tahay waxaasaa kugu dhacayo ka badanna waa kugu dhacayaan amase in la yidhaaha yusibkum bacdu ladii yacidukum cadaabka uu idiin yaboohayo wax kamida uma toog hays uma taag haysaan wax kamida haddii alla idinku soo daayo idinka dhan waa idin baabi-inayaa tafsiirkaasna marka tafsiir ma'huur oo a'imada salafka qaarkood laga soo guuriyo waayo yusib marka ishkaalkaana daawadiisu sidaas waay ayb in allaha alla laa yahdii ma hanuuninayo man ma hanuuninayo marka fircoon buu dabcan u jeedaa haddana laakiin wixii caam buu ka dhigay waa duuduubay wasfi buu ku xiray in allaha alla laa yahdii ma hanuuninayo man xad huwa isaguba musrifun mid xadgudbaaya ah kadaabun oo been badana ah ilaahay ma hanuuniyo kaas ayb meeshan marka aayaddan intaanan ka bixin macno kaloo muhim ana waa laga qaadanaa macnaha muhimkaoo laga qaadanaya waxay tahay hadda masaa-isha ay dadka isku haayaan oo waaweyn ilaa ummadii hadda wax masaa-il fara badanay isku hayaan oo hadda maalan towxiidka oo kale marka la taqriirinayo ama laga hadlayo masaa-il towxiidkii ka mid ah ayaa dadka qaarkood ka qaldan waxaa dhacaysa marka in laba wadaad warkooda uu ishkaal ka galo oo qofkii caamiga uu yiraahdo wadaadkanna sidaanuu sheegayaa waxaan waa shirki buu leeyahay midkaanina wuxuu leeyahay maya shirki ma ahne tabarugaa la yidhaha dhib ma laha maxaa la sameynaa marka aayaddan sida hadda ay ku socotoo kale haddii lagu socdo waxaa imaanaya war adiga haddii ninkan waxaan shirkiga ku sheegayo haddii isaga uu sax noqdo waxaan uu ka digayaa kugu dhacayo soo maaha adiga hadduu been sheegayana fa calayhi kadibuhu iska dhaaf mar walba adiga laakiin midka khatarta sheegayo hadday run noqoto warka uu ku hadlayo hadday kaasi uu run noqdo dhiba adiga kuu imaanayo midkan dhahaya waxaan tabarugaa la yidhaha shirki lama dhaho kan dhahayana isagu haddaad tiraahdid war haddaan iska dhaafo ka waran aniga owliyadan la baryayo ama nadarka laga xiranayo shardiga ama yacnii wax laga raadsanayo haddii aanan ka raadsanin oon rabbi keliya ka raadsado ma dembaabayaa qofku dhihi kara male waa dembaabaysaa yacnii anigu kan haddaan ka tago wixiisa ma dembaabayo laakiin kan waxa uu ka hadlaya haddaan ka tago waxaa laga yaabaa inta tiisa run noqoto cadaab abadi ah qofka inuu galo ayb ugu yaraan marka qofku waa inuu meesha ugu daran uu kasoo qabsado waa waa ninka caamiga ah oo aan xujajka fahmaynin intaas xujada waa ugu oogmi kartaa asheekh cabdiraxmaan ibni yaxya almucalimi alyamani raximah llah kitaabkiisa alqaa-id ilaa tasxiix alcaqaa-id insaafka iyo masaa-ishan marku ka hadlayo baxi noocan oo kalau sheegaa inta ugu yar oo uu qofku wax ku fahmi kara waa intaas naa haday laba wadaad marka ay ishayaan midna uu leeyahay war waxaan cadaab ayaa laga qaadayaa iskaga tag mid kalena uu ku leeyahay dhib ma leh kan dhib ma leh dhahaya haddaad iskaga tagto shaygan haddaad iskaga tagto ad waxba kaama baaqanin laakiin midka dhibka ku sheegayo oo khatarta ka sheegayo haddii isagu uu sawaabka helo khatar baad adiga markaa ku jiraysaa wain yaku kaadiban facalayhi kadibuhu wain yaku saadiqan yusibkum bacdu ladii yacidukum waaye marka aayadaanuuna marka keenayaa dabcan yaa qowmi lakum lmulku lyowma daahiriina fi lardi faman yansurunaa min ba'si illaahi in jaaanaa yaa qowmi qowmkayow lakum idinka unblakum idinklakum idinka waxaa idiin sugnaaday almulku boqortooyadii baa idinka idiin sugnaatay alyowma maanta daahiriina xaal aad tihiin kuwii sarreeyo fil ardi dhulka korkiisa kuwii ku sarreeyo xaal aad tihiin dhulkaana waa ardu misra yani maanta meesha la joogay markaa masar idinkaa haysto oo taladii gacanta ku hayo gacanta sare idinkaa leh faman yaa yansurunaa anaga noo gargaarayo min ba'sillaahi ilaahay ciqaabkiisa yaa nooga gargaarayo in jaa-anaa haddii uu noo yimaado qaala fircawnu fircawn waxa uu yidhi maa uriikum idintusi maayo aniga min alhudaa yacnii hanuunka xaggiisa idinka tusi maayo ilaa maa kii maahane araa aniga aan arkaya maayo wax kale idin tusi maayo hanuunka idinka tusi maayo wamaa ahdiikum idin hanuunin maayo ilaa sabiila arashaadi toosnaanta jidkeeda unbaan idinku hanuunka jidkiisa unbaan idinku hanuuninayaa oon idin tusayaa saasuu yidhi aayaddan nusxiga mu'minu aali fircawn ayaa ka muuqda oo qoomkiisii dhinac kale uu kasoo galayaa bani aadamku mulkiga waa jecel yahay madaxtinimada inuu isaga haysto waa jecel yahay dhulka korkiisu inuunan ku dullaysnayn oo bal isaga uu qalabada uu leeyahay bani aadamku waa jecel yahay markaasuu wuxuu le war mulkigiinan ilaaliya ilaashada sidan haddaad ku jirtaan mulkigiinii waa zuulayaa marka dhinacii marka shahwada iyo wixii ay jeclaayeen buu haddana wax ka tusaaleynaa dhinaceeda oo haddaad mulkigiinan inuu idiin socdo rabtaan nebigan rumeeya mulkigiinii sidaabaa dhulka cadaab iyo dhibaato iyo waad ka nabadgelaysaan oo baaska alle iyo ciqaabka alle cid idinkaga gargaaraysa ma helaysaan markaas yaa qowmi qowmkayow lakum idinkou idiin sugnaaday almulku mulkigii alyowma maanta daahiriina ay caaliina haalibiina xaal aad tihiin kuwii sarreeyo adag fil ardi dhulka korkiisa kuwii ku sarreeyo xaal aad tihiin dhulkana waa ardu misra lianna fircawn meeshaabuu ka talinayay ee dhulkoo dhan kama talinaynin faman kumaa yansurunaa anaga noo hiilinayo noo gargaarayo min ba'sillaahi ilaahay ciqaabkiisa nooga gargaarayo waa iyo ka ilaahay ciqaabkiisa nooga gargaarayo faman yansurunaa buu isticmaalay marka waa isku daray isaga marka shafaqatan lahum iyagana waa u dhimrinaa iyaga laftoodana waa ku baar dulucsanaa marka wuxuu rabaa marka inuu xaqa kusoo jiido markuu iyaga iskaga isku darayana diin ahaan iskugu dari maayee qaraabanimadii iyo cidda iyo maadaama iyaga uu ka mid yahay qabiil ahaan ama dad ahaan naam marka saasna wuu isticmaalayaa marka faman kumaa yansurunaa noo gargaaraya min ba'sillaahi ilaahay ciqaabkiisa xaggiisa yaa nooga gargaarayo in jaa-anaa haddii uu noo yimaado qaala fircawnu fircawn waxa uu yidhi maa uriikum idin tusi maayo ra-aa bay ahayd hal mafcuul bay qaadan jirtay hamsaa la geliyay labay qaadanay marka uriikum mafcuulka koowaadna waa kumta ka labaadna waa ilaa maa araa maa maa araadaas damba waay lianna maadani waa naafiya ilaa marka la geliyo nafyigii baa burayo nafyigii markuu burana dabcan istinuhu wuxuu iska noqonayaa mufaraq marka wuxuu u banaanaanayaa uriikumta caamilka ka horeeyo ayuu u banaanaanayaa markaas na ayb marka qaala fircawnu fircawn waxa uu yidhi maa uriikum idin tusi maayo aniga idinka ilaa maa un baan idin tusayaa shay araa waxa aan aniga arkayo yaan idin tusayaa un bis hanuunka waxaan aniga arko oon hanuun u arkaan idinka tus idin tusayaa un wamaa ahdiikum idin hanuunin maayo ilaa sabiila arashaadi toosnaanta ama hanuunka jidkiisa maahane wax kale idinku hanuunin maayo wa qaala aladii aamana yaa qowmi inii akhaafu calaykum midla yowmi alaxsaab tii hore marka waxay ahayd mulkigoodiibuu ku cabsi geliyey inuu ka zuulo warsownan mulkiga idinka zuulin yacnii iimaankii la imaada halkanna waa tarhiib cabsigelin kale oo war ummadihii hore sidii loo ciqaabay inta aan la idiin ciqaabin ciqaabkaa hadda ka cabsada ayuu leeyahay marka waqaalo aladii aamanadan yaa waaye mufasiriinta qaar waxay leeyihin hadalkii mu'min aali fircoon waa dhammaaday halkaas ku dhammaaday waqaalo aladii aamanana nebiyullaahi muusa baaba loo jeedaa laakiin sida siyaaqa aayadaha dambe iyo aayaddan lafteeda iyo weli warkii waxaa socda mu'minu aali fircoon wa qaala wuxuu yidhi alladii kii aamana rumeeyey yaa qowmi qowmkayow inii aniga akhaafu waan cabsanayaa calaykum idinka korkiina mithla yowmi alaxsaabi isbahaysatadii iyo kooxihii maalinkooda oo kale ayaan idinkaga baqayaa oo wixii iyaga ku dhacay dadkii ambiyada isku bahaystay hore waxaan usoo marnay kadabat qablahum qowmu nuuxin waalaxsaabu min bacdihim wahamad kullu ummatin birasuulihim liya'khuduuhu sowmaahayn dadkaa isbahaystay oo ambiyada ilaahay inay la dagaalamaan isku bahaystay maalinkoodii baan idinkaga cabsanayaa marka yowm waxaa loo yiri bictibaari axsaab badan maadaama ayda qolo walbaa mar unbaa la halaagaya xisbi kastaa axsaab walbaa ee markaas joogto maalin unbay lahaayeen kuwa kalena oo mar kale waqti kale isbahaystayna maalin unbay lahaayeen sidaas ictibaarkaasa marka laga wadaa waqaala aladii kii wuxuu yidhi aamana rumeeyey yaa qowmi qowmkayow inii aniga akhaafu calaykum korkiina waxaan uga cabsanayaa midla yowmi alaxsaabi kuwii isbahaystay ee ambiyada la dagaalankooda isku bahaystay maalinkooda oo kale ka bedel marka midla da-bi qowmi nuuxin nuux qoomkiisii xaaladoodii ama xaalkoodii oo kalean idinkaga cabsanayaa wacaadin caad qoladii caad xaaladoodii oo kalean idinkaga baqayaa wathamuuda reer thamuud xaaladoodii oo kalean idinkaga cabsanayaa iyo waladiina kuwii min bacdihim iyaga ka dambeeyo gadaashooda ahaa wama allaahu alla ma ahaanin yuriidu inuu doonayo dulman dulmi lilcibaadi addoommadiisa inuu dulmiyo mid doonayo alla ma aha marka meeshanna marka de wuxuu ku cabsi gelinayaa marka cadaabkii hore ummadihii hore wixii ku dhacay yaanay idinku dhicin buu leeyahay ayb marka waqaala aladii aamana waqaala aladii kii wuxuu yidhi aamana rumeeyey yaa qowmi qowmkayow inii aniga akhaafu calaykum dushiina waxaan uga cabsanayaa midla yowmi alaxsaabi kuwii isbahaystay maalinkoodii oo kale inuu idinku dhaco oo maalin marka cadaab oo xun ayaa soo martay mithla da-bi qowmi nuuxin nuux qoomkiisii xaaladoodii oo kalaan idinkaga cabsanayaa iyo wacaadin iyo wathamuuda iyo waladiina min bacdihim wama allaahu alla ma aha nin yuriidu inuu doonayo dulman dulmi mid doonaya alla ma aha lilcibaadi ou dulmiyo addoommadiisa marka meesha waxaa ku jirta iyadana fiihi mubaalaqatun fii nafyi dulmi can illaahi tacaala in ilaahay dulmiga laga anfiyey baa aada loogu xeel dheeraaday maxaa yeelay dulmiga lama anfinine waxaa la anfiyey inuu dulmi raba xataa yacnii ilaahay mid addoommadiisa inuu dulmiyo raba ma ahan xataa marka de inuusan dulminaynin meeshaas waa ka caddahay soo maha ayb tacbiir marka aad waxa weeyaan aad ugu xeel fog uguna xeel dheer dulmi in ilaahay subxaanahu watacaala laga anfinayo ayb wayaa qowmi inii akhaafu calaykum yowma atanaad si kalow haddana u cabsi gelinayaa taas adduunka intaad joogteen yacnii intaad dunida korkeeda guudkeeda aada saaran tihiin ummadihii hore cadaabkooda ku dhacay oo kale inuu idinku dhaco ka cabsada ayay ahayd tii hore midaanna qiyaamo cadaabkeedu haddana galay marka wayaa qowmi qowmkayow inii aniga akhaafu calaykum dushiinna waxaan uga cabsanayaa yowma tanaadi isu dhawaaqidda maalinteeda maalinkaasaan idin baqayaa yowma tanaad marka maxaa loogu bixiyay atanaad waa masdaru tanaada alqowmu bacduhum bacdan qoomkiibaa isku dhawaaqay qaarkood qaarka kale isu dhawaaqaanina marka waa maxay waxaa lagu macneeyaa litanaadiihim bilweyli waathubuur qiyaamaha dadkii xumaanta falay waxay u yeeranayaan marka halaag iyo baaba iyo ba bay u yeeranayaan laa tadcu lyawma hubuuran waaxida wadcu hubuuran kahiiran suurat lfurqaan aan kusoo marnay waxaa kaloo tanaadiga lagu macnayn karaa tii aan suurat lacraaf kusoo marnay wanaadaa asxaabu ljannati asxaaba annaari an qad wajadnaa maa wacadanaa rabbunaa xaqan wanaadaa asxaabu nnaari asxaaba aljannati an afiiduu calayna min almaai ow mima rasaqakum allah qaaluu ina allaha xaramahumaa cala alkaafiriin isu dhawaaqidii marka waa kaasa waxaa isu dhawaaqayo ahlu jannihii iyo ahlu naarkii tanaadiga waxaa kaloo isu allah dhawaaqayo khalqigiiba u dhawaaqayaa oo ilaahay subxaanahu watacaala qiyaamihii marku dadka isu keeno fayunaadiihim bisawtin cod ayuu ugu dhawaaqayaa yasmacuhu man qaruba waman bacuda qofka dhow iyo midka fogba ou maqlayo waa loo dhawaaqayaa marka marka isu dhawaaqidda maalinteeda yaan idiin cabsanayaa buu leeyahay marka maalinta qiyaamaan idiin baqayaa taasaan marka idinkaga cabsanayaa yowma maalin ayaan idinkaga cabsanayaa tuwalluuna aada jeesan doontaan mudbiriina xaal aad tihiin idinkoo daba jeedinaya maa lakum idinma sugnaanin min allaahi alla xaggiisa idinkagama sugnaanin min caasimin ku idin dhowro ku wax dhowrayo ilaahay xaggiisa idinkagama sugnaanin waman qofkii yudlilillaahu alla ou dhuminayo famaa lahu uma sugnaanin min haadin ku hanuuniyaa ma leh ayb yowmadan dambe marka waxaa laga bedelayaa yowmada hore marka yowma tanaad baan idin korkiina uga cabsanayaa yowma maalin baan idinkaga cabsanayaa tuwalluuna aada jeesan doontaan mudbiriina xaal aad tihiin idinkoo daba jeedinayo ay munsarifiina waxaad ka gadoomaysaan can mowqifi alxisaab xaggee aadaysaan marka ood u daba jeedinaysaan ila naari naar intii ka ana maalinkaa marka kaasaan idinkaga baqayaa maa lakum idinma sugnaanin min allaahi alla xaggiisa yacni kuma lihidin min caasimin ay caasimun ku idin dhowrayo oo idinka idin dhowrayo ayb marka mintu maadaama ay danakiro ka daba dhacday waa sila ama zaa'ida xagga icraab marka waxay ka dhigan tahay maa lakum caasimun maa lakum caasimun maa lakum idinma sugnaanin min caasimin ay caasimun ku idin dhowrayo idin ilaalinayo min allaahi min cadaabillaahi idinka ilaalinayo idinma sugnaanin waayo idinka oo malihidiin ayb waman qofkii yudlilillaahu alla ou dhuminayo famaa lahu uma sugnaanin min haadin ku hanuuniyaa male isaguna labadii cadaab marka kii adduunyada iyo midkii aakhira labadaba markuu ku cabsi geliyey ayuu wuxuu alla leeyahay isagoo ka hadlayo weli mu'min aali fircawn hadalkiisii walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqo ahe jaa-akum waxaa idin yimid yuusufu nabiyullaahi yuusuf baa idin yimid min qablu min qabli muusa muuse hortii bilbayinaati xujooyin cadcad buu idinla yimid famaa siltum maydnan ka zuulin fii shakin inaad ku sugan tihiin shaki dhexdii inaad tihiin mimaa kii aada uga sugan tihiin xaggiisa jaa-akum uu idinla yimid bihi maagaba wuxuu idinla yimid inaad shaki uga sugan tihiin kama aydnan zuulin xataa idaa goortii xataa idaa ilaa an halaka ilaa uu yacni dhintay oo uu ilaahay oofsaday xataa idaa ilaa an waay macnihi xataa idaa bimacnaa ilaa an haddaad doontana sideeda iskaga wado oo xataa idaa goortii halaka nabiyullaahi yuusuf ou dhintay oo uu rabbi oofsaday qultum waxaad tiraahdeen lan yabcatha allaahu alla ma soo saari doono ma soo saarayo min bacdihi isaga gadaashiisa rasuulan wax rasuul a ma soo saarayaad dhahdeen meeshaan marka macnaha daahirka waxaad moodeysaa in laga wado yuusuf inay rumaysnaayeen oo ay diidayaan wax risaalo ah oo yuusuf ka dambeysay saas ma aha macna yuusuf marku joogayna shaki baa ku jirteenoo waxba ma rumaysnayn waay markii yuusuf ka dambana waxaadba tiraahdeen rasuul ilaahay maba soo diraya marka midii yuusufna kufribaa uga sugnaydeen middan dambana marka yacni waxaa weeyaan de kufribaa uga sugnaydeen kuwa markaas nool isaga kama hadlayo aabbayaalkood iyo kuwii ilaa qibdiyiintu meesha waa joogeen markii yuusuf kadib rusushii timidoo muuse waaba rasuulkan hadda muuse ee joogana waa kanaa oo marka kuwaas aada leedihiin lan yabcatha allaahu min bacdihi rasuulan baad ayaad ku darteen marka risaaladii hore iyo midii dambe midna ma rumaynaysaan waay idinku ee ma aha nin yuusuf ay wax u ogolaayeen meesha lagama ishaarayo walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah jaa-akum waxaa idin yimid yuusufu yuusuf baa idin yimid min qablu min qabli muusa muuse hortii bilbayinaati buu idinla yimid xujooyin cadcad famaa siltum kama aydnan zuulin fii shakin inaad ku sugan tihiin shaki dhexdiisa mimaa kii xaggiisa aada uga sugan tihiin jaa-akum uu idinla yimid bihi shaygaasba xataa idaa xataa idaa goortii halaka nabiyullaahi yuusuf ou dhintay ey maata markuu dhintay qultum waxaad tiraahdeen lan yabcatha allaahu alla ma soo saarayo min bacdihi min bacdi yuusufa yuusuf gadaashiisa rasuulan wax rasuul aba ilaahay ma soo saarayo kadalika sidaadaas oo kale yaa yudilu llaahu alla uu u dhuminayaa man axad huwa isaguba musrifun mid xadgudbaya ah murtaabun oo shaki shakisan axad xadgudbayani mid xadgudbaya ah oo shakisan sidaa oo kale alla u dhuminayaa aayadahan marka ilaa laga gaarayo waqaala aladii aamana ta soo socoto muqxam miya oo macnaha qisadii mu'minu aali fircawn iyadoo la wado miyaa la dhexgeliyey mise warkan laftiisaba mu'minu aali fircawn baa ku hadlaya waxaa la yidhi qiila hada min qowli muusa waayo waa la yidhi waqiila waxaa la yidhi inahu min qowli mu'mini aali fircawn oo qisadii baa marka weli sii socoto qurdubi sidaasuu yidhi in allaha laa yahdi kadalika yudilu llahu man huwa musrifun murtaab yaa waaye marka kuwaasi aladiina kuwii alle ma hanuuninayo waxaad ka bedelaysaa manta kadalika yudilu llahu sidaasoo kale alla u dhuminayaa man axad kadalika yudilu llahu sidaadaas oo kale alla u dhuminayaa aladiina kuwii yujaadiluuna doodayeen fii aayaati llahi ilaahi aayaadkiisa yacni xujajka alle kuwa ka murmayo bilibdaalina ugu doodayo inay si ay inay baabi'iyaan bigayri suldaanin xujo la-aanna ku doodayo xujada oo ataahum u timid la-aanteed kabura waxaa weynaaday dalika aljidaalu doodaas ayaa weynaatay maqtan min jihati maqtin xagga carada ayay u weynaatay xagga carada doodaas baa weynaatay caro alle xaggeeda cind allaahi alla agtiisa yani y ka weynaatay wa cinda aladiina iyo kuwii agtooda aamanuu rumeeyeen kadalika sidaadaas oo kale yadbacu llaahu alla uu u daboolayaa calaa kulli qalbi mutakabirin mid walba oo santaagayo oo cibaadada alla ka santaagaya qalbigiisa sidaa oo kale alla u daboolayaa kaas oo jabbaarin dad qasbid badan aayaddan marka macno weyn baa ku jira oo suuraddana waa lasoo bilaabatay maa yujaadilu fii aayaati illahi ila aladiina kafaruu halkaanna marka waxaa ku jira iyadana dood aladiina yujaadiluuna fi aayaati illahi bigayri suldaanin ataahum marka bigayri suldaanin ataahum maxaa laga wadaana waxa alla uu diidayaa waxay tahay in aayaadkiisa dood laga furo markaas dooda laga furayana wax xujo ah iyadoon la haysanin ee haddii xujo la haysto ma laga furi karaa dood haddii xujo la haysto qofku waa dhici kartaa inuu aayad ka tago ku camalfalkeeda aayad kale darteed inuu uga tago oo mathalan qur-aanka mathalan waxaan soo maraynaa mararka qaar aan arkaynaa aayaddan waa mansuukha la leeyahay aayaddanna waa naasikho oo iyadaa nasakhday ninkaasi hadduu yidhaahdo aayaddan ma ma ku dhaqmaayo sababta aanan ugu dhaqmayninna waxay tahay aayaddan kalaa nasakhday kaas waa toosan yahay maxaa yeelay suldaan iyo xujo ayuu uga tegay aayaddan kale yacnii aayaddii aayad kaloo uga tegay waay waxaa kaloo suuragal noqon karto aayaddan cumuumka ku jiro mararka qaar in wax laga bixiyo markaas laga saarayo ee wax laga bixinayana xadiidka nebiga u isticmaalayo oo xadiidka nebiga sala allahu calayh waali wasalama aayadda cumuumkeeda waa takhsiisi karaa ninkaasi marka ka tegidda uu ka tegay dalaalada aayaddan yacnii cumuumkan afraaddiisa qaar ka mid ah meesha inuu ka bixiyo wuxuu uga wuxuu uga saaray xadiidkan xadiidku waa suldaan iyo xujo maxaa la diidaa marka laakiin aayad ma leh xadiid ma leh ijmaac ma leh ra-yi ayuu aayadihii uga tegaa dartiis waxbuu soo ictiqaadinayaa marka hore ictiqaadkiisii iyo aayaddii baa iskhilaafayo aayaddii markii lagu waaniyey wuxuu leeyahy maya aayaddan sidaana la dhahayaa aayaddan maxaad uga tagtay ra-yi buu kuu keenayaa kaas marka wuxuu soo gelaa aayaddan kabuura maqtan cinda allaahi wa cinda aladiina aamanuu dalaalo marka aayad qur-aan dalaaladeed ama xadiid nebi dalaaladiis waxaa looga tegi karaa aayad ama xadiid kale iyadoo la maraayo weliba usluubka ama dariiqada ay culimadii ahlucilmiga ay wax u sharxeen aad marka ibnu taymiya raximahullah wuxuu aad aayaddan ugu faahfaahinayaa kitaabkiisa la yihaha kitaabu listiqaama aadka u qiimaha badan bu wuxuu aad ugu aayadan buu aada u macneeyey madmuunka marka macnihiisuna sidaas ayuu ahaa in allaha yani kadalika sidaadaas oo kalea yudilu llahu alla uu u dhuminayaa man axad huwa isaguba musrifun mid xadgudbaaya ah murtaabun oo shakisan aladiina kuwii ayuu alla quluubtooda sidaadaas oo kale uu u daboolayaa yujaadiluuna doodayaan fii aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa iyo xujajkiisa dhexdooda ku doodayo bilibdaalina ugu doodayaan inay baabi-iyaan oy meesha ka saaraan ayb aladiina kuwa ayuu alle uu baadiyeynayaa uusan hanuuninaynin kadalika sidaadaasoo kalea yudilu llahu alla uu u dhuminayaa aladiina kuwa yujaadiluuna doodayaan fii aayaati illahi ilaahi aayaadkiisa dhexdooda ku doodayo bigayri suldaanin xujo la-aan suldaan ama xujo la-aanteed suldaanka oo ataahum iyaga u yimid yani suldaan xujo qur-aan iyo sunno waay marka kabura waxaa weynaaday aljidaalu kaburadan marka faacilkeedu waa muqadar siyaaqaana laga fahmaayo aladiina yujaadiluunadaasaa laga fahmayo marka kabura kabura aljidaalu dood ayaa weynaatay ama kabura dalika aljidaalu doodaas ayaa weynaatay maqtan min jihati maqtin xagga carada ayay markaa ku weynaatay cinda allaahi alla agtiisa iyo wa cinda aladiina kuwii agtooda aamanuu rumeeyey alle agtiisa mu'miniinta agtooda doodaas aad bay u weynaatay xagga carada ayb kadalika sidaadaas oo kalea yadbacu allahu alla uu u daboolayaa calaa kulli qalbi mutakabirin ee kukas yacnii ku kasta oo isla weyn qalbigiisa sidaadaas oo kale ayuu u daboolayaa kaas oo jabbaarin dad qasbid badan qiraa'ada marka xarafkan kullu qalbin waa la aqriyay kadalika yadbacu allahu calaa kulli qalbin mutakabirin jabbaar haddii marka la tanwiiniyo mutakabirin iyo jabbaarin qalbigaa laga sifeyna calaa kulli qalbin qalbi dhammaantii buu alla sidaadaasoo kale u daboolayaa qalbiga oo mutakabirin kibir u saaxiib ah jabbaarin oo marka dad qasbid u saaxiib ah ilaa jabaruudka iyo kibirka waa min acmaali lquluub waaye ayb abuu camaraana sidaas akhriyey haddii calaa kulli qalbi mutakabirin la yidhaahna waa isu idaafaysan tahay jabbaarinna mutakabirin yaa laga sifeynaa marka wa qaala fircawnu fircawn waxa uu yidhi yaa haamaanu haamaanow ibni dhis lii aniga ii dhis sarxan sar ii dhis yacnii dhoob igaga dhis iyo bulukeeti sar igaga dhis lacallii waxaan mudanahay oo laga yaabaa abluqu inaan gaaro alasbaaba samada irdaheeda alasbaaba adturuqa jidadkii inaan gaaraa laga yaabaa asbaaba asamaawaati samaawaadka jidadkeeda inaan gaaro yaa la arkaa ayb fa adalica markaa aan fiiriyo ilaa ilaahi muusaa muuse ilaahiisa aan soo fiiriyo wa inii aniguna la adunnu waan malaynayaa hu muuse kaadiban beenaale inuu yahan u malaynayaaye ayb meeshaas marka waxaa ku jiro fircawn marka tahakumkiisa iyo jeesjeeskiisii wa qaala fircawnu fircawn waxa uu yidhi yaa haamaanu haamaanow ibnilii ii dhis sarxan ii dhis qasri sar ii dhis qasran bituubi duubku marka dhoobada u waayna iska af soomaaliga dhoobadii lafteeda carabi iska wayna dhoob iyo la dubay bulukeeti iyo ii dhiso sar igaga yeel lacallii marka waa xarfu tarajin marka wuxuu leeyahay waxaan rajo ka qabaa inaan marka samada dariiqyadeeda aan helo lacallii mudni oo waxaa rajo aan ka qabaayo laga yaabaa abluqu inaan gaarayo al asbaaba adturuqa jidadkii asbaaba samaawaati samaa ciraryaalo jidadkooda inaan gaaro mudni fa adalica marka waxaa ku jirto haddii sidaa la akriyo fa adalica marka waa jawaabu lacalladay jawaab u tahay lacalliida waayo lacalliida lacallada waa xarfu tarajin tamani tarajigu tamani unbau la mid yahay marka tamanigu marka uu hormarana tamanigu jawaabuu u baahan yahay jawaabu tarajin waayo marka midaan jawaabta tarajiga marka in iyada la nasbiyo kuufiyiintaa qabaanoo khilaaf baa ku jira tamaniga isaga layskuma khilaafsana laakiin midaan tarajiga lacala ilaa hadda xarfu tarajin waa xarfu tamanin maaha iyada oo leytada ayaa xarfu tamani ah marka tarajiga iyo tamaniga cinda alkuufiyiin ayagu jawaab fa la geliyey oo ficilku uu mansuub yahay waa ogol yihiin fa adalicu haddii la yidhaahdana abluquday ku cadfanaane lacallii abluqu lasbaaba inaan gaaro lacallii adalicu inaan bal soo arko oon fiiriyo ilaa ilaahi muusaa muuse ilaahiisa aan arko wa inii aniga la adunnu waan malaynayaa hu muuse kaadiban beenaale inuu yahan malaynayaa beenaalaan u malaynayaa halkan marka ibnu jariir markuu fasirayay aayaddan wuxuu yidhi wainii la adunhu kaadiban qaala طabariy wuxuu yihi yaquulu fircawnu fircawn wuxuu dhahayaa wainii la adunnu muusaa anigu waxaan u malaynayaa muuse kaadiban inuu yahay beenaale fii maa yaquulu waxa uu dhahayo wayaddaci ou sheeganayo muxuu sheeganaana min ana lahu fi الsamaaءi rabban arsalahu ilayna fircown warka uu ku beeninayo muuse waxa ay tahay iyo beenta uu u nisbeynayo yacnii warkan uu sheeganayo rabbi ayaa samada jiro korkeeda oo aniga isoo dirayda uu leeyahay ayuu been ku sheegaa buu leeyahay meeshaan marka bacdi naas fahamkeeda aad bay u xumeeyaan tafsiirka aayadda ee saxiixa ah cagsigiisay aadayaan qaar baa waxay leeyihin ilaahay kor inuu jiro fircoon unbaa ku sheegay ayay dhahayaan aayaddaanu soo qabsanaa marka wax daran oo laga daboolay waayo fahamkii diinta kaasoo kale maxaa yeelay culima wa inii la adunnuhu kaadiban fircown markau muuse beeninayo waxa uu ku beeninaa maxay yihiinna muusa wuxuu dhihi jiray oo uu ku yidhi fircown rabbiga sareeyo ayaa isoo diray isagana beentaa waay uu leeyahy kor wax jiraba ma leh fircown wuxuu inkiraa culuwigii alle muusena culuwigiibuu sugaayey fircown marka muuse culuwiga alle uu sugayuu ku beeninaa marka nacam waa dabagediyeen marka nacam nabiyullaahi muusa bay mucadil ka dhigeen fircown bay ka dhigeen mid kor ilaahay ku sheegaya mana ahan aayadda sidaas nacam qofku marka haddii uu de fahamka aayadaha iyo uunan ka fiirinaynin ama yacni tafsiirka maahuurka iyo waxyaabaha hadduusan fiirinaynin wuxuu rabo isaga fasiraya marka waxay tahay wainii la adunuhu kaadiban ay fima yaquulu wayadacii min ana lahu fi الsamaai raban arsalahu ilayna taasuu beeninaa fircawn wakadalika sidaadaas oo kale zuyina waa loo qurxiyey lifircawna fircawn suu-u camalihi camalkiisii xumaa ayaa loo qurxiyey wasudda waa la leexiyey can isabiili waddadii toosnayd baa laga leexiyey wamaa kaydu fircawna fircawn shirqoolkiisu ma ahaanin ilaa fii tabaabin khasaare ma ahani dhexdeeda wax kale ma ahaanin wa qaala aladii kii wuxuu yidhi aamana rumeeyey yaa qowmi qowmkayow ittabicuuni iraaca ahdikum idin hanuuniye sabiila rashaadi toosnaanta jidkeeda idin tusee oo aniga iraaca sidaa buu yidhi yaa qowmi qowmkayow inamaa wax kale ma ahani haadihi tan tanday alxayaatu nolosha ah addunyaa ee dhow mataacun weeyaan waa raaxayn un waay waa raaxo oo zuulayso wa ina alaakhirata aakhiradana hiya iyadu daarulqaraari negida daarteeda waayo meesha la askumayo weligeed laga guuraynin aakhiro waayo adduunkan yuu idin sirin markaanina marka aakhiradiibuu ku rajo gelina ayuu jeclaysiinayaa man qofkii camila sameeyey sayi-atan xumi qofkii sameeyo falaa yujzaa la abaalmarin maayo ilaa milahaa iyadoo kale unbaa lagu abaalmarinayaa falaa yujzaa la abaalmarin maayo huwa isagu ilaa milahaa iyadoo kale unbaa lagu abaalmarinaya waman qofkii camila sameeyey saalixan camal hagaagsan ay camalan saalixan sameeyey min dakarin xaal uu yahay lab ow amase unthaa dhadig xaal uu yahay walxaal huwa isaguna mu'minun ou mu'min yahay oo iimaan uu leeyahay fa ulaa-ika kuwaadaas yadkhuluuna aljannata jannaday gelayaan yursaquuna waa la arsuqayaa fiiha fi ljannati jannada dhexdeedaa lagu arsuqayaa bigayri xisaabin xisaab la-aan sidanna markaa aakhiradiibuu ku rajogeliyey hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed